oo dhan iyo maamulkaba waan la fadhiisanay waxaan u sheegnay taartigada ama qorshayaasha amni ee magaalada in wax laga bedelo maadaama nimanka xeeladahooda ay wax ka bedeleen ayadana waa ku guulaysanay waa isfarnay awaamiraa is siinay awaamiirtii lisii ilaa hadda way hirgeleen insha allah waxaan rajeynayaa in magaalada mar dambe uusan ka dhicin qarax ismiidaamin haddii ahaan lahayaba qof isqariyey ama gaadiid walxaa qarxa lagu soo xiraba insha allah sidaa ugu hortagi lahay waa isku sheegnay haddana ma rabo inaan miidiya la wadaago laakiin laamaha amniga wadahadalkii aan ka galnay arrintaas imaamka gobolkaba iyo degmada dhammaan waa isla garanay waana la fuliyey intooda badan